Tuulamada ku nool deegaanka mubaaraka ee galbeedka Guubeen ayaa waxay ka codsadeen bulshada Soomaaliyeed in laga qayb qaato dhismaha masjidka deegaanka oo ay baahi weyn u qabaan dadka ku nool deegaanka mubaaraka oo dhawaan la hirgeliyay. Deegaanka mubaaraka ayaa waxaa ku nool barakacayaal ka soo barakacay abaarihii iyo fatahaadihii El Niño ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland waxaana dadka halkaasi ku nool aysan haysan adeegyada aasaasiga u ah nolosha. Qaar ka mid ah culimada deegaanka mubaaraka ayaa waxay bulshada Soomaaliyeed ugu baaqeen in laga qayb qaato dhismaha masjidka deegaanka oo ay baahi weyn u qabaan.
Insha Allahu waxaan codsanaynaa dadna iiga dambayn doonaa in masjidkaas ciddii muxsiniin ah oo islaam ah ahlu tawxiid ah ee dhaga nuula dhiiggeeda u dhaqaaqayo masjidkaas inay wax nagala qabato oo haddii ilaah yidhaahdo muxuu ahay cid walba haddii ilaah meyti waa leedahay haddii ilaah yidhaahdo muxuu ahaa sadaqatul jaariya weeye nin walba waa og yahay ajirka ay leedahay iyo waxay leedahay nin walba waa og yahay in ajirkaas haddii ilaah yidhahdo muxuu ahaa aan nin walba laga badinin oo cid kasta haddii ilaah yidhahdo muxuu ahaa aan ugu baaqaynaa inay muxuuha qayb ka qaadato insha allahu masjidkaas in qaybtaa laga qabta waan rabnaa wixii aan dhihi lahaa hor guddoomiyihii baa soo afjaray waxaan ku darayaa masaajidkaas dhiman waxaa iskale wixii muxsiniin ah oo wax sadaqaysanayo inay masaajidkaasi iyo ceelkiisiba noogu soo deeqaan masaajid weyn oon halkaa ka dhisayno masjidkaas waxaan ku bilownay lacag saddex boqol oo dollara haddana halkaasuu maraya wuxuu socdaa laba isbuuc iyo bar ayuu socdaa waxaa naga cadileen ceelkii ayaa isagana halkaa noogu yaalla oonaa weli hawshiisii aanaan dhammaystirin waxaan codsanaynaa muxsiniinta inay ka soo wada qayb qaataan